bismillahi raxmaan iraxiim waxaanu maanta ku booqanay xaruntooda magaalada hargeysa xarunta kaydka akhriska iyo dhaqanka ee maxamed mooge ee loo soo gaabiyo heritage waxaa noogu marsiyaa barnaamijkan agaasimaha amba gudoomiyaha xaruntaas hooda ayaan suldaan aadan faarax oon doonaba inaan ka wareysano arrimo badan oo ku tacalluqa aasaasiga ee xarunta baahiyaha jira waxyaabahay dhalinta u qabtaan iyo arrimo kaleba ugu horreyn walaa kusoo dhawow shabakada caalamiga qurba joogta بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaal waan dhowahay waanaan idinka mahadnaqayaa booqashada aad noogu timaadeen xaruntan kaydka hidaha iyo dhaqanka akhriska iyo qoraalka ee loogu magac diray mujaahid macalin maxamed mooge liibaan waan dhowahay waad mahadsan walaal su-aasha ugu horeysanto inaan ku weydiiye waxay tahay waa goorma aasaaskii xaruntan maxay si ahaayeen baahiyihii keen
bismillaah xaruntan waxaan aasaasnay sanadii labada kun iyo labayo tobanka bishii sagaalaad ayaanu ku dhawaaqnay daafurkeeda laakiin runtii koleyba waxay ahaaydun fikir ilaa waqtigii aan dhiganayay dugsiga saraniyadeyda iskaga jiray in mar uun la helo xarun ummadan afkeeda iyo dhaqankeeda ka shaqeysa xarun u adeegta kaydinta ee hidaheena soo jireenkaah awooyaasheen aynu ka dhaxalnay iyo karuqaadida iyo kobcinta afkeena hooyo ee baadisoocda u ah ummadan runtii muddadaa dheer bay igu soo jirtay anoo dugsiga sare dhigta ayay iga soo gooda fomtria laakiin ilaahay subxaanahu watacaala goortii uu suuro geliyey inuu arinkan aanu ku dhawaaqno xaruntan aynu dhex fadhino aanu aasaasna labadii kun iyo labayo tobankii bishii sagaalaad ayay ahayd aad iyo aad maxay ahayd ujeedooyinka ad aasaastay ujeedooyinkaan oo aasaasnay kolleyba sadxu xun bay daaran yihiin waa marka koowaad xarun xaruntan oo kale ahi kama jirto gayiga somalilan iyo guud ahaan gayiga dadka soomaaliyeed degaanba waxay ahayd xaruntii koowaad ee nooceeda ah ee laga furo runtii dhulka soomaalidu degto ujeedooyinka anoo aasaasnay waxay ahayd inta koowaad in la helo sidii aan horeba kuugu carabaabay meel lagu kaydiyo hidaheeni iyo dhaqankeenii suubana ashyaadii aynu isticmaali jirnay ee gaarka aynu u lahayn sida waalkii xararkii aqalka lagu dhisi jiray daagabkii kala duwanaa oo dhammaantood horteena ka wada muuqdood adiguba indhahaaga ku aragto iyo talabaad oo ah sidii kor loogu qaadi lahaa afkeena halkaa waxaa kaaga muuqda buugtii af soomaaliga ku qornayd oo dhan buugtaas waxay ka kooban yihiin gabayo taariikh allahuma salli calaa maxamed dhaqaale dee dhaqan qaar ka sheekaynaya sheekooyin waa cilmiyo fara badan oo bulshada ay kaga qabeeli karto afkeedii horaanay soomaalidu tiri biyo sacabadeeda lagaga dhargaayay waxaanu door bidnay in bulshadu waxyaabo badan oo ay tabaysa ay afkooda si hagarli iyo buugaagtii ku qorna uga bogan karaan ta kale ee meesha ku jirta ee runtii iigu weyn waxay ahayd maadaama aniguma gabadh dhalinyaro ahay in dhalinyaradii ay hesho meel ay fikirkeedii iyo hibooyinkii rabaaniga ahaa ee maskaxdooda ku duuganaa intay kusoo digto bulshada u gudbisa oo runtii barnaamijyo badan oonu qabanaa taas dee ka marakacayo markhaati ka ah
yaa idinka gacansiiya xaqiiqadu waxay tahay xaruntani intii ay jirtay anakunbaa soo wadna waxaanu nahay koox dhalinyara kooxtaa dhalinyarta unbaa waday waxaanse marnaba la hilmaami karin in sanad guuradii koowaad ee xarunta dowlada jamhuuriyadda somalilan wasaarada dhalinyarta iyo dalxiiska ay runtii halkaa kaga dhawaaqeen mas-uuliyiin badan oo uu ka mid ahaa wasiirkaasi inay hal sano kredit ka bixin doonaan xarunta marka laga tago halkaa sano ee ay dowladdu noogu yaboohday wax kale oo gacan qabashaa ama barnaamijyadan oo inagu qabana ha ahaato ama ardaydanu soo saarneen waxbarne ha ahaato ama howlaha dhammaan xarunta intaa leeg ay ku socoto ha ahaatee cid wax naga caawisaa ma jirto xaqiiqatan nooxaaba noo guula inaanu dhalinyarada tusno oonu runtii ku dhiirigelino in muruqa iyo maskaxda dhalinyarta oo la isu geeyey ay soo saari karto wax faa'iido badan iyadoon lagu tiirsanayn dowlad iyo hay-ad iyo cid toona laakiin alxamdulilah hadda shacabku ku baraaruga xaruntani baaxaday leedahay waxaanu ka shaqaynaynaana waa wax baahi weyn loo qabay marka runtii iminka waxaad arkaysaa hadalka wanaagsaniba waa dhiirigelin iyo taageera ee dadkii oo hambaliyo hadiyado hidiyo dhaqana agabkan buugaag waxyaabo kala duwan oo khuseeya waxay xaruntani gacantan ku haysan ooga soo diraya daafaha adduunka ama guud ahaan dhulka soomaalidu degtaba marka xaruntani waa xarun iyadu iskeed isku wada cid aanu si toosa ugu xidhannahay iyo cid si gaara noo caawisa midna ma jirto si fiican maxaad u qabataan dhalinyarada waxaad ii sheegtay ina in lagu soo dhaweeyo oo ay tahay madal u furan dhalinyarada leh hamiga faneed amba ilaahay hibada u siiyey fanka iyo suugaanta inay ku kobciyaan marka waxyaabahaad u qabataan dadkooyo laba noo jiraada maxaa ka mid a alxamdulilaahi rabilcaalamiin waxyaabahaan dhalinyarta oo qabano waxaa kamid a inaanu bandhigyo qabano bandhigyadaasoo dhalinyarta gabayadoodii ay kusoo bandhigayaan barnaamijyo badan baanu u sameynayoo dhiirigelinadoonu awoodoodii qoraal ama awoodoodii gabayeed kusoo bandhigayno waxaa kaloo runtii taariikh weyno ah oo aan marna la hilmaami karin in intii bulshada afka soomaaliga ku hadashaa jirtayba markii koobaad xaruntani ay soo saartay arday baratay suugaantii iyo dhaqankeenii soomaaligaha oo qalinjabin inta loo sameeyey la iskugu yimid in badan baynu maqli jirnay ingiriisi baa laga qalin jabiyey carabi baa laga qalin jabiyey laakiin bishii labaad labaatankeedii alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaa noo suura gashay in arday ka kooban soddon arday tababar iyo waxbarasho lix bilood u socotay oo abwaanadeeni ay u wadeen inay usoo dhammaato oo ku saabsan afkeenii iyo dhaqankeenii markaa runtii dhalinyarada waxbarasho tababar barnaamijyo aan u qabano intaba waan iskugu darnaa inta karaankayaga ah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin sidoo kale waxaanu ka shaqaynaa sidii dhalinyarta ay isku dhexgeli lahayd waxaanu ka sameynay dugsiyada sare ee ka jira magaalada hargeysa naadiye akhris naadiyada akhris waxay sahleen inay si toosa xarunta ugu xidhnaadaan ku-xidhnaanshahay xarunta ku xidhan yihiin waxa ay sababtay in arday ka kala socoto iskuullo kala duwan iyo xaafado kala duwan oo magaalada hargeysa ahi inay hal meel ku kulmaan saaxiiba noqdaan wax wada wadaagaan dhaqankii iyo afkii iyo suugaantii waxa weeyaan si hufnaani ku jirto la isu weydaarsado runtii markaa dhallinyarada waxyaabahan u qabanno dee intaasaan runtii ka taataaban karaa waxyaabo badan oo aan uu rajaynayno inaan u qabanaa oo noo qorshaysanna mustaqbalka way jiraan haddii ilaahay nala garab qabto aad iyo aad waxaan kaloo doonaya inaan ku weydiiyo waxaa jirtay tartan la qabtay oo sida igu maqaalaa ardayda ugu ardayda ugu sarreysay ay xaruntiinan ahaayeen bal arrintaa nooga warran si u dhacdo
tartankaasi wuu jiray wuxuu ahaa tartan suugaaneed ay qabteen naadiga akhriska ee la yidhaahdo hal qor naadigaasoo runtii xil weynisa saaray ayaa waxa uu qabtay tartan uu ku tartansiinayo dhalinyaro ah gabayo ka hadlaya tahriibka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaa nasiib wanaag farxad aan la qiyaasi karin noo ahay dhammaantayo waxa siixan waa habeenkii igu riday in markii madashii lanagu soo marti qaaday annagoo si yacni baraadla iskaga tagnoon ka mid ahaa on marti sharafkii halkaa lagu soo marti qaaday in markii saddexdii kaalimood ee koobaad iyo labaad iyo saddexaad lagu dhawaaqay saddexdaba ciddii gashay ay noqotay ardaydan qalinjabintoodii maalinta dhaweedaanu samaynay xarinta wax ka baranaysay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin farxad weyn baynoo ahayd waxaan si gaara ugu mahadnaqayaan halkan hambalyo u marinayaa wasiirka dhalinyarta iyo ciyaaraha iyo wasiirka madaxtooyada kula iyaguna ka mid aha martida halka aanu ka wada qayb galnay oo bartaa kaga dhawaaqay in ardayda shahaadada lagu siin doono madaxtooyada sidoo kale waxaan hambaliyaa la soo koobi karin hawada u marinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo nagu qaabilay qasriga madaxtooyada oo ardaydii halkaa ku abaal mariyay laga dhageystay warbixin xarunta ku saabsan alxamdulilaahi rabilcaalamiin waxay ahayd guul aan innaba la qiyaasi karin dareenkayagu sida uu ahaa markii aan guusha la kulanay alxamdulilah taasi waxay cadaynaysaa dadaalka dheer ee ardaydaasi ay kaga soo dhex baxeen saddelabaatanka qof ee tartamayey runtii waa dadaalkii aanu gelinay iyo juhdigii dheeraadkaha ee aanu siinay iyo hibadii iyaga u gaarka ahayd ee ilaahay ku galladay alxamdulilah aad iyo aad maxaa uu yahay hamigiina mustaqbal hamiga iyaga mustaqbalka waxa weeyaan in haddii luuqadihii ajaanibka ahaa ay wadanka noogu yimaadeen la arko luuqada soomaaliga oo wadamada shisheeye loo dhoofinayo hamiga iyagu waxa weeyaan hadda waxaanu ku jirnaa dhismahan yareed aragta oo kale nagu ah inaanu mustaqbalka heli doono dhismo u gaaro xaruntan hamiga iyagu waxa weeyaan in waxqabad intan ka badan aanu ku tallaabsano hamiga iyagu waxa weeyaan in guud ahaan ummadda afka soomaaliga ku hadasha gaar ahaan nagayiga somalilan aanu wada gaari doono insha allahu raxmaan hamigaan higsanayna waxa weeyaan in aanu soo saari doono dhalinyaro ku fikirta dalkaaga maxaad u qabanaysaa ee aan ku fekerin dalkaagu muxuu kuu qabanayaa hamiganu leenahay waxa weeyaan in kor loo qaado oo la kobciyo afkeenna qaniga ah iyo hiddaheenna soo jireenka ah ee gaarkayna ah insha allahu raxmaan aad iyo aad su-aasha ugu dambaysa haddaan ka dhigo maxay tahay fariinta aad u gudbinaysid bulshada
waxaan u gudbinayaa dhammaan bulshaweynta ku hadasha afka soomaaliga gaar ahaan bulshada ku dhaqan gayiga somalilan inta xiisaysa suugaanta iyo dhaqanka waxaan leeyahay runtii waxaynu u baahannahay gurmad weyn oo afkeenii iyo dhaqankeenii baahi badan iyo dayac badan ayaa runtii ka muuqda waxaa jira luuqadihii ajaanibka ahaabaa si aada wadamadeeni ugu fidaya dhalinyarteenii aada u saameynaya waxaan codsanayaa in lanala garab qabto xaruntan maadaama oo ummaduhu ay leeyihiin madxafyo hidahoodii iyo dhaqankoodii iyo afkoodii iyo taariikhdoodii soo jireenkahay laga tixraaco maadaama ay xaruntan tahay xaruntii u horeysay ee nooceeda ee guud ahaan gayiga Soomaaliland iyo dhulka Soomaalidu degtaba laga hirgaliyo waxaan leeyahay mar haddii anagoo dhalinyaro aan u sare istaagnay kor u qaadida iyo kobcinta afka iyo dhaqanka idinkana waxaanu marti idinka nahay meel kastoo codka codkayagu idinka soo gaarayo inaad hawshan baaxadda leh ka dhalinyaro ahaan nala garab qabataan annagu runtii waxaanu taagannahay halkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam taagnaa ee ahaa haddii cadceedda iyo dayaxa midba labadayda garab ee labadayda garab midba mid la saaro ee diinta joojin maayo annaguna haddii labada cadceeda iyo dayaxa labadayda garab la saaro u adeegida dhaqankayaga iyo afkayaga iyo diintayada oo wax kastaba hormood u ah joojin mayno dhaqankeenii iyo afkeenii iyo diinteenii oo wada socotaa aynu halgan adag u galno waxaanu runtii annagu furannahay waxaanu ku shaqaynaa waa dhiirigelintiina waxa shiidaal noohi waa garab istaaggiina intii hore ee dhiirigelinahayd oo ficil u bedesheen baanu insha allahu raxmaan idinka filaynaa annaguna isdhiibi mayno aad iyo aad badan mahadsan adaan mudan walaalo waan idinka mahadnaqayaa shabakadiinuna xarunta siday noogu soo booqatay iyo siday markasta diyaarka ugu tahay arrimaha bulshada inay ka shaqayso